gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mugaab ayaa deeq lacageed oo dhan laba boqol oo kun oo doolar ku wareejiyay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma si loogu taageero gurmadka abaaraha gobolka awdal ee waqooyi galbeed soomaaliya abaaro daran ayaa ku dhiftay gobolkaasi awdal waxa ayna sheegeen maamulka gobolka banaadir in ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad kooban oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho ay ku wareejinayso deeq yar oo lacag ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ay ku wareejin doonto hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hay-adda qaran oo guddoomiyaheedii guddoomiye maxamed macalin uu nala joogo ayaan ku wareeji doonaa haddii ilaa yidhaahdo waa gurmad yar oo anugu tala galnay walaalaheenna ay ku dhufatay abaarta ee awdal aan deegaanada zaylac iyo lughaye iyo dhammaan yacnii awdal qaybahay ugu dhufatay abaarta gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka waana saldhigii ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inuu mar walba banaadir uu u noqdo barbilow gurmadka abaaraha ee ku dhufta dalka intiisa kale abaaruhu waddanka way ku soo laalaabteen meelo badanna way dhibaata maaragtay dadka iyo dunyada u geysteen dabcan waxaana ugu wacan isbeddelka cimilada ee adduunka ka dhacay oo waddankeenna saameeyey runtii waxaan ugu baaqayaa markaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo saaxiibbada caalamkaba inay u gurmadaan ee awdal dadka ku dhibaataysan yacni abaarahaas inay u gurmadaan yacnii oo gurmad weliba deg deg ah lala gaaro annaga caasimadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda haddaan nahay wasiiradeenna sharafta leh iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha hay-addaba taageeradan yarta ah waa gurmad deg deg ah gobollada waqooyi ee dalka somalilan ayaa si weyn waxaa u saameeyey abaaro xooggan oo ku dhiftay qaar ka mid ah gobolladaasi oo uu ka mid yahay gobolkan owdal oo ay maalmihii lasoo dhaafay socotay caawinta iyo gurmadka dadkaasi lagu taageerayo